آه، بسم الله الرحمن الرحيم آه، أخ- قصاص يا ديفرنس سيكر قصاص
اه اوكي سوا بسم الله الرحمن الرحيم آه، waad salaamantihiin akhyaarta sharafta leh Ee, shirka jaraa'id ee maanta sugnimi wuxuu ku saabsan yahay ee, saddex qeybood oo aan rabno inaan la socodsiino ummadda soomaaliyeed iyo ee, xukuumadda inteeda kale Ee, shalay ayaa shirki ayaa shirkii ee, golaha wasiiradu ee, waqtigii ku dhammaaday lagaga dooday Ee, miisaaniyadda ee, labada kun iyo toddobiyo tobanka xisaab celinta miisaaniyaddii labada kun iyo shan iyo tobanka iyo xisaab xirkii xisaabaadka laba kun iyo shan iyo tobanka Ee, innaga xafiiska hantidhowrka ee, arrintaa ee, labaynaan socon waxay ahayd in nuqulna laka siiyo waxay ahayd in nalala socodsiiyo ma ayna dhicin ma ayna dhicin marka waxa weeye ee, sida sharcigu qabana waxa weeye miisaaniyad kasta iyo xisaab xir kasta in la soo marsiiyo xafiiska hantidhowrka sida sharciga ee, maamulka maaliyadda ee qaranku ay qabaan qodob ee, qo- ee, sharciga number labo iyo sharciga number toddobiyo toban baa qaba arrintaa sidoo kale sharciga hantidhowrka ee, law number ee, soddon iyo afar baa qaba Ee, waana s- waana arrin soo socotay kun sagaal boqol lixdankii iyo kowgii ilaa iyo lix iyo labadii lasoo sharciyeeyey Ee, sharciyadaas waxay odhanayaan in miisaaniyadda sanad kasta ku talagalka ah ee, markii la baasgareeyo oo la isticmaalo ee, sanadka xiga bisha abriil bisha abriil soddonkeeda xisaabiyaha guud uu usoo gudbiyo xafiiska xisaabiyaha guud usoo gudbiyo xafiiska hantidhowrka xafiiska hantidhowrkuna markuu ka baaraandego fikirkiisa nuqul oo nuqul ah uu ku lifaaqo una gudbiyo wasaaradda maaliyadda Ee, ugu dambeyn soddon iyo kowda bisha ee, maajo ee sanad kasta markii arrintaasi dhacdo kadibna xafiiska ee, wasaaradda ee, maaliyaddu waxay haysanaysaa soddon casho soddonka bisha ee, lixaad bay waxay u gudbinayaan golaha wasiirada xafiiska prime ministerka ayaa loo gudbinayaa waxaa haysanayaa ee, ilaa iyo ugu dambeyn kow iyo soddonka waa inuu u gudbiyaa baarlamaanka isaguna arrintaasi nasiib darro ma ayna dhicin innagu nuqul ayaan u diyaarinay nuqulkii aan ka diyaarinay waa la baalmaray sababtoo xisaab xir aan lahayn ee baaritaankanagii iyo ka dabatagayagii iyo isticmaalkii fikirkayaga aan ku ku baysgarayn lahayn meeshu way ka maqnaayeen taasi waxa weeye waxaa iskale eedda waxaa qaadaya ee, qoladii shirka eh, muxuu ahaa qabatay oo muxuu ahaa arrintaa diyaarisay oo aragtay in nuqulkii xafiiska hantidhowrku ka maqan yahay taasi waa mid weeye midda labaad waxaa weeye miisaaniyadda labada kun iyo shan iyo tobanka qaladka ku jiray oon aan iyadana qalad ka diyaarinay ka diyaarinay fikir sababtoo ah waxaa la- ummadda soomaaliyeed iyo xukuumadda inteeda kale ay ogtahay in miisaaniyaddii labada kun iyo shan iyo tobanka ku talagalkeedii ayna siday ahayd u dhicin sababtu waa maxay waxaa jiray eh, canshuur dhaaf xaddhaafa oo aan loo meeldayin waxaa kaloo jiray sh- he- he- ururintii dakhliga oo loo gacan geliyey ee, shirkado shirkado gaar loo leeyahay marka halkaa waxaa dhacday in boqolkiiba sagaashan ayna soo ururin dakhligii labada kun iyo shan iyo tobanka oo shaqaalihii mushaar waayo oo ciidamadii mushaar waayaan oo gunnadii la waayo wax walba la waayo horta waxa weeye eeddaa cidda iskaleya waa inay qaadaa waa wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda oo aan u sheegnay in qaladkaa aan uuna uuna soo noqon labada kun iyo lix iyo tobanka hadda laba iyo tobankii laba eh, labada kun iyo lix iyo tobanka waa laga booday shan iyo tobankaa lasoo qaaday oo isaguna uu ka maqan yahay fikirkayagii fikirkayagii marka iyadoo lix iyo tobankii laga booday shan iyo tobankii lasoo qaaday oo fikirkayaga ka maqan yahay oo la leeyahay haddana shan iyo tobankii waxaa lagu beesgareynayaa eh, diyaarinta ku talagalka miisaaniyadda laba kun iyo toddobiyo tobanka arrintaasina waa khalad weeye waa khalad weeye sababtoo ah sanad baa meesha ka maqan aan xisaab xirna laga samayn xisaab celinna laga samayn ee miisaaniyaddii ku talagalka ahaydna aan innaba hala ekaata wax fiiriya aan la arag meesha waxaa kaloo jira labada kun iyo lix iyo shan iyo tobankii laba iyo toban bilood buu ku beesgaraysnaa shalana golaha wasiirada waxaa la geeyey sagaal bilood iyo toban bilood wax caynkaasa sidee waxaa sharcigaa la baalmaray yaa eediisa qaadaya yaa mas-uuliyaddiisa qaadaya laba iyo toban bilood baa labada gole laga baasgareeyey maxaa qol mugdi oo la isugu xiray oo sagaal bilood muxuu ahaa isheeg miisaaniyadda looga dooday arrintaasina waa khalad weeye waxaan doonaynaa in sharciga dib loogu soo noqdo miisaaniyaddii shan iyo tobanka ahayd dib loo soo celiyo ee xisaab xirkii dib loo soo celiyo innaguna fikirkeygaan ku lifaaqno arrintaasna labada golo sidaa loogu marka golaha shacabka iyaysan arrintaa ku kaadsoomin golaha wasiiradii hore ay sameeyeen arrintaa qalad baa ku jira waxaan codsanaynaa in eh, talabixintii eh, guddoonka ama guddoomiyaha baarlamaanku uu soo jeediyey qaabka saddexda bilood oo janaayo februaayo maarso sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka loogu dhaqmayo saddex bilood oo ka timid labada kun iyo lix iyo tobanka in in golihii wasaaradda la geeyey shan iyo tobanka sharcigiina laga- la buriyey taladii guddoonka baarlamaankana laga leexday arrintaa waxaanu leenahay waa k- waxaa weeye waa qalad ee, loo aan meel loo dayin qaldan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa innagoo xafiiska hanti dhowr ah in aan hantidoodii gu- aan ilaalinayno dakhligoodii ilaalinayno miisaaniyaddoodii ilaalinayno ciddii baalmartana aanu sheegayno madaxweynaha ee qarankana waxaan u gudbinaynaa qoraal ku saabsan fikirka iyaga qaladka dhacay iyo qaabka loo sixi karo wasalaamu calaykum